agaasimaha guud ee wasaaradda amniga hirshabelle mukhtaar maxamed cabdulle iyo taliyo ku-xigeenka ciidamada booliska hirshabelle korneyl xasan maxamed ibraahim ayaa magaalada beledweyne si wadajir ah uga daafuray tababar ku saabsan kor u qaadidda xirfadaha iyo aqoonta ciidamada dhisidda kalsoonida shacabka ee la xiriirta la macaamilka ciidamada amniga xoojinta wada shaqeynta ka dhexeysa ciidamada iyo hay-adaha dowliga ah tababarkan ayaa waxaa ka qayb galay askar ka tirsan ciidamada booliska magaalada beledweyne waxaana furitaankiisa ka qayb galay xubno ka tirsan wasaaradda amniga iyo saraakiil ka tirsan ciidamada booliska gobolka hiiraan taliyaha qeybta booliska gobolka hiiraan isaaq cali cabdulle agaasimaha guud ee wasaaradda amniga hirshabelle mukhtaar maxamed cabdulle iyo taliyo ku-xigeenka ciidanka booliska hirshabelle korneyl xasan maxamed ibraahim ayaa ka warbixiyey muhiimadda tababarkan waxaa saldhigga booliiska degmada beledweyne inooga bilaabanaya seminaar oo ay wado wasaaradda amniga dowlad goboleedka hirshabelle uu nagala joogo hadda agaasimihii wasaaradda in casharada la qaadanayo oo ah casharo taya leh laidiin soo xulay laidiin soo koobay inaad si fiican u qaataan waxaan u mahad celinaynaa taliska ciidanka booliiska dowlad goboleedka hirshabelle oo hadda tarxigeenka xasan kaafi nagala joogo iyo wasaaradda amniga dowlad goboleedka hirshabelle oo ka soo shaqeeyey in maarata aqoon korrisiga ama seminaarkaas maanta halkan laga furo
maanta magaalada beledweyne aan ku soo hormarnay ulajeeddada tababarkan loo qaadanayan waxaa waaye waxaan rabnaa adeegyadii booliiska inaad gaarsiisaan oo weliba aqoon kororsiga maanta aad qaadanaysaan aad ku gaarsiisaan muddada uu tababarkan socdana aad ka faa'iidaysataan waxaa dhowaan bilaaban doona saldhigga degmada maqokoori waxaa kaloo aan dhisi rabnaa rugo
maanta aad aynu ugu faraxsan nahay inaan halkan idinla joogno annagoo qayb ka ah furitaanka tababarka ciidanka booliiska dowladda hirshabeelle ee magaalada beledweyne runtii waa maalin aad u qiimo badan oo aan rajaynayno in maanta iyo maalmaha soo socda wax badan halkaan aad uga faa'iidi doontaan bulshada aad u shaqaysaanna aad maaragta aad gaarsiin doontaan si hufan aad ula shaqay doontaan waxaan rajaynaa marka inaad kaalintaas aad buuxi doontaan haddii ilaaha idmo aanad soo bandhigi doontaan cilmigii laydin baray iyo dabcan juhdigii laydinku bixiyey inaad bulshadiinna aad uga soo dhalaali doontaan tababarkan wuxuu qayb ka yahay dadaalada ay wasaaradda iyo taliska booliska hirshabelle ku doonayaan in lagu dhiso ciidamo taya leh si loo sugo amniga iyo difaaca shacabka